إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ka shaqaysta magaalada xog ayaa laga helayaa dagaal ciidamada dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa la baahiyey qaybta saddexaad kelimaad laga jeediyey mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo aflixeen qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib afar maalmood oo uu xirnaa suuqa ugu weyn ee soomaaliya ee bakaaraha guddiga ganacsatada suuqa ayaa xalay ku dhawaaqay in maanta oo arbaca ah ay suuqa dib u furayaan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa magaalada adis ababa u tegey dardargelinta heshiiska etoobiya lagu siinayo badda soomaaliya qodobka dibadda dowladda turkiga ayaa xabsiga dhigtay toban sarkaal oo ka tirsan maamulada hoose ee istanbuul آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkaas oo faahfaahsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ka shaqaysta magaalada maxamed qaasim ayaa warkaani ka warramaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ka shaqaysta magaalada wiilka la dilay ayaa lagu magacaabaa fanax waxaana dilkiisa loo adeegsaday toorey muras oo kala dhex galay gacankudhiiglaha iyo fanax ayaa ugu dambeyn dhaliyey in fanax dhowr toorey lagu dhufto sidaasna uu goobta ugu dhinto mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ee kaaga dhowaa halka uu dilka ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay marka ninkaas waa dhintay fanaxa la dhihi jiray nin wuxuu haa iska shaqaysto ma hoteelada iyo labaajooyinka iyo ka shaqeeyo nin aad beledka looga yaqaano u ahay ninkaas allah u naxariisto waxaa leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ninkaas waxaa lagu dilay hubka nooca loo yaqaano toorida dhiiggiisa hadda gadaashaydaan uu quman yahay waxaa lay sheegay in dilkaas uu ka dhashtay biyo meeluu waraabinaya biyo yaroo gaaray uu ka dhashay ninkii macnaha oo toorida ninka ku dilaa aa biyo gaareen kabacdii wuxuu dhahay biyaha adii gaarsiiday adiga ismaandhaaf aa ka dhashay meeshaas markaasna maynan helin dad kala celiye iyo fursad macnaha kala celi maynan helin marka meeshaas shaydaan baa ka shaqeey mar ninkaas dhintayna allah u naxariisto dilalka nuucan ah ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxay kusoo badanayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka iyagoona badankood ka dhacayay meelaha ay joogaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka xog ayaa laga helayaa dagaal ciidamada dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warkani cabdilkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya
ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa maalintii shalay ku dagaalamay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dagaalka ayaa ka dhacay isgoyska mirinaayo ee magaalada muqdisho waxaana uu u dhexeeyey ciidamo uu watay taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis iyo sargaal ka tirsan dowladda federaalk oo lagu magacaabo axmed cali ogaas dagaalka waxaa ku dhaawacmay taliyaha booliiska saldhigga degmada cabdicasiis oo ku sugnaa halka uu dagaalka ka dhacay waxaana goobta soo gaaray ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalk kuwaas oo isku dayay inay xaaladda qaboojiyaan balse wax ka qaban waayey si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii dambe aada u soo badanayay israsaaseynta ay isku geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo mararka qaar iska dila saraakiil iyo askar aada u fara badan waxaa la baahiyey qaybta saddexaad kelimaad laga jeediyey mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf oo ay ka soo aflaxeen qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixinta warkani waxaa inooga diyaariyey yaasir cabdallah
بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما mu'asasada warbaahineed ee al-kataa'ib ayaa baahisay qaybta saddexaad kelimaadka laga jeediyey mucaskarkii sheekh bashiir ee ay kasoo qalinjibiyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan dadka kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ah nabadoon guuleed oo ah naqiibka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga banaadir kaasoo jeediyey kelimad dardaaran ah waxaana kala googooyey oo gaalada noo majaxaabiyey oo tobanka dowlad goboleed noo sameeyey waa qabiliyad nebiguna qurmoon buu ku tilmaamay dalka waxaa googooyey oo sababay in etoobiya qabaa'illa soomaalihii yidhaahaan federaalkan ku- etoobiyaan ku biiraynaa etoobiyaan ku biiraynaa waxaas qabiliyaddaa keentay iyo sida haddee ilay kuurun yahay soomaali loo googooyey laba sugaanooda qabiiladda ku saabsan ayaan rabaa wixii ilaahay iga garan siiyo inaan haddii ilay kuuran yahay ka idhaaho taariikh nin raacaa wixii tegey ka sheekee taada gabay tilmaamaha haddaan idin tusaaleeyo taladu halkay weys ka tahay taargad ka abbaaro tartan baa adduunyada ka jira tiigso meel sare tiknolojiyaa la isku dilay tamar wax soo saarta maskaxdii la tuujiyo ayaa lagu tagaa meel maraykaan tunkuu buuray iyo tawgu nagu laayo tawfiiq iyo talo yuu ku helay taangi iyo aarmi tiisoo kale wax noo diiday aan idin tusaaleeyo tixgelintii qabiilka ayaa tacaddi noo geystay tagoogaha ayuu naga jabshiyo tiirka araxda ah tiro badanna noo qaybiyey oo cadowga taageerta tafaraaruquu nagu riday kala tag soomaali toban dowlad goboleed ayaan taagannahay maanta waa tawsta nagu raagtay oo lumisay tawfiiqda tiiraanya ciilkana nabaday tabaryaraanteenna toobadana dad badan seejiyey iyo toodii aakhiro tuugu iyo xumaantana nabaray tuugsa gaalada toobiyahana noo diiday oo talena weydaarshay tolla'aan wuxuu nagu dhigay iyo tooga ehelkaa tolla'aan wuxuu nagu dhigay iyo tooga ehelkaa taarixxumo waxaan soo marray tan iyo waa dheer oon turunturoo noo kufnay oo toosi kari weynay tiro laguma soo koobi karo tix iyo suugaan war ka taliya sidii loo tirtiro lagu tahluukowi
abwaan maxamuud maxamed xaaji ibraahim oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee kasoo muuqday filimka kana mid ahaa ardayda kasoo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir ayaa goobta ka jeediyey tix gabay ah
cirkoo maaxday jihadoo mugdiya midhifla yeel yeeshay mayay hooray miiraalo roob madarro yaabyaab leh mijo gooye mirayaal galbaday hogollo miishmiishtay hilaac milifle fad malaasan waqallo miisaaman onkod miistay biyahoo maslaxay muranno yeedhyeedhay jir madhmadhay maayado isdilay danabyo mawmow leh mahiigaan xaglaha meel dhigtoo macasha laalaashay mahiigaan xaglaha meel dhigtoo macasha laalaashay guga oo markiisii curtoo dhibic ku maansooday dhulka oo intuu wada masaxay daadku muulacyeeyey ballidoo xareeyadda macaanrahu mushaaxayo dhirta oo magoosho mankiyo faraqu muudhmuudhay awrkoo intuu dhibi marsaday malando oo qooqay adhigoo barqada maarmay oo milicda seexseexday geeloo markaha buuxiyoo duhurka loo maalay ummadoo midowdoo wanaag midigta la ysqaaday beledoo magligii tuurtay oo nabad la maaxayo hablahoo bandhoolaha mudhiyo maadha guranaya meherkiyo arooskoo dhacoo lagu mataanoobay dudadoo min weyn laga dhisoo mawlo laga taagay alool midabsan muunado qurxoon magar dhalaalaya maydhax kebada googoos murtile hararro maajeena gibil madowa saan midixsanoo muuqa lagu daahay noloshaa miyiga taalle ee lagu maqsuudayo balaal mariyo gabaygii micnaha lagu misaalayey
suldaan maxamed cabdiqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tuni ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka ka qeyb galay soo xiritaanka mucaskarka sheekh bashiir wuxuuna suldaanka tilmaamay in xilligan la marayo iyadoo ay jabeen shisheeyaha magacyo beddelna ka bixi laayihiin
xaqiiqdii mucaskarkan wuxuu ku soo beegmay wakhti muhiim ah oo ay isbeddelayso gaaladii oo la dhihi jiray artemis loo beddelay magacoodii au som mucaskarkan sheekh bashiir xulimada nuqubada qiyaadada dhallinyarada inta ka soo qalanjebisay iyo intii hore u qalanjebisay iyo macal abwaaniinta waxaa noo yaalla in gaaladaas hadda halkasan isbeddeshay inaad qalbigooda ka saartaan inay soomaaliya joogaan waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii jebin lahaa inuu ilaahay idinka dhigo hormuud ilaahay idinka dhigo reer hargeysa waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay walaalahooda ku soo daydaan oo ay soo hijroodaan waxaan idinka rajaynaynaa markaad abwaaniinta maqashaan inaad noo iman doontaan oo sufufta buuxin doontaan mar dhowna waxaan rajaynaynaa inaan hargeysa iyo burca iyo boorama aan xorayn doonno insha allah baddii saylac oo loo saxiixay abiy axmed iyo axmaarada qalbigooda inaad ka bixisaan aa laydinka rabaa waana ka bixinaynaa biidni illaahi albaari haddaan nahay mujaahidiinta soomaaliya mana yeelayno mana yeeli doonno waana difaacaynaa insha allah etoobiya iyo yurub iyo maraykan waxay isbahaystaanba ilaaha nooga filan insha allah abwaan kayse axmed oo loo yaqaano abwaan hilaal kana mid ah abwaanada iyo ardayda ka soo aflaxay mucaskarka sheekh bashiir ayaa markiisa lagu soo dhoweeyey manasada wuxuuna goobta ka tiriyey tix gabay ah saaxiib nageeyow adduun subaxba wacayne waagii beryaba wasi kale laydha socotaaye samadiyo cirkuba maalin qudha ma aha samdeele saqda dhexe habeenada badhbaasaa wasaawa ahe sacadda iyo miridhkaa ku bara midiba saansaane aadmigiina kala soocanyo laba saf weeyaane fii sabiililaah ruux dadkii kala sagsaagayey sakankiiba gees buu jiraa midab sagaalowe mabda'aa sugnaadee wax kale meel saldhigi waaye sidiisaba adduunkana markaad hore u soo joogtay maantana saxiya maanu tahay xaalka soconaya saadaasha waa laga fahmaasaan dambiya waaye saddexiyo waxaan laba midha karaya sawdkayga ee aan kala sarbaxay waaye ahaan kuu sawirayaae war sugaantan eeg waadigii saajica ahaay muslimiintii suushiyo dulmigii micida soo faystay sufahadii wakhtiga noo heshee nagu sarkaalaysay maamuladii sancada liitay iyo taladii soo yaantay muslimiinta saxalkii ka dulwada dul saaraay suustiiyo xanuunkii ku dhacay looga saahal yeeliye waxay suursanaadaanba way suuxdin baaxayaane nimankii shareecada sandehe diintu sooli weyday saarkii gumaystiyo raggii saancadaaha qaaday dowladihii sahyuunigu dhiseen seetada u go'an
weli waxaa halkooda ka sii socda kelimaadka laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir waxayna mu'asasada alkataa'i ballanqaaday inay baahinayso qaybta xigta ee afaraad
قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما kadib afar maalmood oo uu xirnaa suuqa ugu weyn ee soomaaliya bakaaraha guddiga ganacsatada suuqa ayaa xalay ku dhawaaqay in maanta oo arbaco ah ay suuqa dib u furayaan tafaasiil ku aadan warkani farxaan cali cabdulaahi ayaa soo gudbinaya guddigan ayaa horay u sheegay in waxa keenay xiritaanka suuqa uu yahay cadaadis aan yarayn oo ganacsatada uga imaanaya ciidamada b esta dowladda federaalk iyo wasaaradda maaliyadda waxay ganacsatadu sheegeen in cabashadooda ay u gudbiyeen dowladda federaalka islamarkaana jirin cid weli xalisay marka laga yimaado ballanqaadyo afka baarkii ah oo uu qaadayo aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk oo ganacsatada u sheegay in arrintooda la xalin doono guddiga ayaa ugu dambayn fiidnimadii xalay ganacsatada ku wargeliyey in dib loo furayo suuqa waxayna yidhaahdeen
annagoo ka wakiila midowda ganacsada gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa ganacsada kale ee gobolka banaadir ee aan matalno sidaasna berri aan suuqii ku furno insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa ganacsatada intaas inay qaataan suuqyadii berri ay dib u furaan haddaba xirnaanshaha suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn soomaaliya ayaa ah mid soo noqnoqday waxaana ganacsatadu ay mar walba u xidhan goobahooda ganacsi cabashooyin ku aadan canshuuraadka tirabeelka ah ee ay dowladda federaalk ku soo rogto taasoo keenta inay iridaha isugu dhuftaan xarumahooda islamarkaana hakad ku keenta sii furnaanshaha ganacsigooda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalk ayaa magaalada adis ababa u tegey dardargelinta heshiiska etoobiya lagu siinayo badda soomaaliya sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan xasan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka cali balcad ayaa safar ku tegay dalka itoobiya halkaas oo kula kulmayey wasiirka arrimaha dibadda ee xabashada itoobiya labadan mas-uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya labada dal kulankii cali balcad ayaa la sheegay inuu daarnaa in dowladda federaalka ay itoobiya kala shaqayso sidii ay u heli lahayd badda soomaaliya taas oo horey looga siixay heshiiskii xaaraanka ahaa ee muranka badan dhaliyey safarka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka waxaa ka horreeyey wafda ka socday ankara oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga wafdagaas ayaa sidoo kale la sheegay in etoobiya ay kala shaqaynayeen sidii ay si sahal ah ugu heli lahayeen badda soomaaliya falanqeeyaasha siyaasadda ayaa sheegaya in cali balcad uu u tagay etoobiya maadaama la gaaray qorshaha lagu siinayay etoobiya badda soomaaliya heshiiska muranka dhaliyey ee etoobiya lagu siinayay badda soomaaliya ayaa la sheegay in dowladda federaalka dhowr jeer kala xajootay turkiga iyo etoobiya si loo hirgeliyo damca etoobiya ay ku doonayso badda soomaaliya warkan waxaad kala socotaan warbaahinta tan alfurqaan ugu dambeyntii warka dibadda dowladda turkiga ayaa xabsiga dhigtay toban sarkaal oo ka tirsan maamulka hoose istanbul wararka ka imaanaya dalka turkiga ayaa sheegaya in booliiska dalkaas ay xabsiga dhigeen toban sarkaal oo ka tirsan maamulada hoose ee degmada istanbul kadib markii lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin maleeshiyaadka kurdiyiinta iyagoo sii ballaariyey howlgallada ka dhanka ah kooxaha mucaaradka ee ku sugan magaalada mas-uuliyiinta xabsiga la dhigay ayaa u sheegay dowladda hoose ee istanbul oo uu madaxa ka yahay siyaasi caan ah oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga c h b kaas oo ka soo horjeeda madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan iyo xisbigiisa tallaabadaas oo ugu dambeyntii lagu bartilmaameedsan karo duqa magaalada istanbul oo la fili karo inuu tartan la galo madaxweynaha turkiga doorashada soo socota ee madaxtinimada saraakiishan ayaa la xiray kadib markii looga shakiyey inay dad xiriir la leh maleeshiyaadka kurdiyiinta ay u magacaabeen xarumaha dowladda hoose taasi oo u ogolaanaysa kurdiyiinta inay gudaha u galaan degmooyinka magaalada sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee anadool faahfaahin ay daabaceen warbaahinada turkiga oo ay ku jirto wakaaladda dowladda ee anadool ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta ammaanka ay xireen toban sarkaal oo sare oo ay ku jiraan laba ka mid ah kuwa ka shaqaynayey ku-xigeenada maayarada degmooyinka kantal iyo ateshir ee istanbul marka lagu daro siddeed sarkaal oo kale oo ka tirsan dowladda hoose ee istanbul oo uu madaxa ka yahay nin caan ah oo mucaarad ku ah erdogan wararkii alfurqaanna waa naga intaa